لله رب العالمين
وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين ونظر السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط
مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون سيقول السفهاء كو عقلك فلود حيثه دونان سفهاء سوى من الناس ذات كمدا ما محيبا ولاهم مسلمين في جيديي عن قبلتهم قبلتهم محاك جيديي allatii qibladaas oo kaanuu muslimiintu calayhaa qibladaa dusheeda ay ahaadeen qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalama calayhi lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday almashriqu makaanu qoraxdhac iyo walmaqribu makaanu qoraxdhac yahdii ilaahay wuu hanuuniyaa man qof ayuu hanuuniyaa qofkaasoo yashaau huwa ilaahay uu doonayo ilaa siraatin waddo xaggeeduu ku hanuuniyaa siraadkaasoo mustaqiimin toosan sayaquulu sufahaau kuwa caqliga fudud waxay dhihi doonaan sufahadaas oo min annaasi dadka ka mid ah maa maxay baa wallaahum muslimiinta jeediyey can qiblatihim qibladoodii xaggeeda maxaa ka jeediyey allatii qibladaas oo kaanuu muslimiintu calayhaa qibladaa dusheeda ay ahaadeen qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalama calayhi lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday almashriqu makaanu qoraxdhac iyo walmaqribu makaanu qoraxdhac yahdii ilaahay man qof ayuu hanuuniyaa qofkaasoo yashaau huwa ilaahay uu doonayo ilaa siraadin wadda xaggeedu u hanuuniyaa siraadkaasoo mustaqiimin ee toosan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan waxau inooga sheegi qabaaixdii iyo foolxumooyinkii yahuuddu ay ku dhaqmi jireen qaybo ka mida nabiganna calayhi salaatu wasalaam markii uu usoo haajiray magaalada madiina ilaa lix iyo toban bilood riwaayadaha qaarna waxay sheegaan ilaa toban iyo toddoba bilood wuxuu u tukanayay baytulmaqdis markii baytulmaqdis nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu tukaday ilaa lix iyo toban bilood ama toban iyo toddoba bilood nimankii yahuuda ahaa waxay fureen muran muran ayaa arrintaa ka fureen oo waxay yidhaaheen yajhadu diinana wayatawajahu ilaa qiblatina nabiyullaahi maxamed diinteennana wuu diidi oo wuxuu leeyahay diinta yahuuddu xaq ma aha qibladii annagu aanu u tukanaynana wuu soo jeesan oo qibladiina waa nagu waafaqay diinteenniina wuu diidan yahay marka warkaasi war isgeli kara amaba is aqbali kara ma ahan doodaas ayay fureen nimankii yahuudda ahaa oo waxa weeye diintii yahuudduna way khaldan tahay buu leeyahay maca daalika qibladii innagu aanu u tukanaynana waa nagu soo waafaqay markaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu jeclaa inuu u soo jeesto dhinaca kacbada oo salaadaha xagga uu usoo tukado ayuu in badan nabigeennu jeclaa calayhi salaatu wasalaam وفي إلهي نبيه دونه قد نرى تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها آدف نبيا وجع ليسنجر عليه الصلاة والسلام عندنا عاية سعبده وصلاة وصوت كذو محايا إلي وحكج على نبي الله إبراهيم ماشي وحول ودسيه مدة كلب في المقدس باسمه وحكور إليه باسمها كعبدا كور ريسي marka arrimahaas awgeed nabigu wuxuu jeclaa salaadaha inuu tukado dhinaca kacbada nimankii marka yahuuda ahaa intii nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan la dhihin jeeso oo dhinaca kacbada u jeeso intii aan la dhihin ayaa ilaahay wuxuu nabigeena u sheegay calayhi salaatu wasalaam yahuuddu inay murmi doonaan oo muran ay furi doonaan wararkii yahuuddu ay dhihi lahaayeen iyo jawaabtii nabigeena uu ka bixin lahaa calayhi salaatu wasalaam ayaa hal mar la siiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa hadal aysan weli dhihin laakiin ay dhihi doonaan hadalkii ay dhihi dooneen oo weli aysan ku dhawaaqin ayaa nabigeena lagu yidhi waxaasay ku dhihi doonaane sidaa jawaab u siid jawaabka sidaa u siid taas oo ku tusinaysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaba uu nabigiisa la jiro oo nabigiisa uu difaacayo oo wax walba ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam ishkaalaad iyo su-aala ah oo loo soo gudbiyada alla uu si toos uga jawaabayo taasoo ku tusinaysa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeenna mar walbaba uu la jiro sufahada marka waa jamcu safiih safiih ayaa waxaa lagu jamciyey sufahaa safiiha waxaa laga soo qaatay min asafah safaha af carabiga waxaa la yidhaahaa waa xifatun fi alcaqli waalra'yi macnaa qofka xagga ra'yiga iyo xagga caqliga waa in fudayd uu ka galo labada dhinacba caqligiisiina caqli fudud maaha caqli miisaaman ma aha oo xagga caqliga wuu ka fudud yahay xagga ra'yigana xoogaa waxaa uga jira fudayda uga jira taasa waxaa la yidhaahaa safaha la yidhaha safah haddii qofka xagga caqliga fudayd uuga jiro ama xagga ra'yiga uu fudaydku uga jiro ayaa la yidhaha safiih safiihaasaa la jamciyey oo waxaa lagu jamciyey sufahaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaba qofka qalloocan oo waddadiisa hoosanayd ee diintu ay ugu tala gashay dhinac mara wuxuu mar walbaba ilaahay uu ku tilmaamaa safiihu ilaahay u yaqaano safiih xaqiiqatanna waa sida maxaa yeelay caqliga iyo noloshu waxay ku jiraan qofku inuu diintan fahmo kuna camal falo haddii marka qofku diintan uu dhinac maro oo waddadii ilaahay ugu talagalay maahana waddo kale uu maro qofkaasi sharcigu wuxuu u yaqaanaa safiih inuu yahay qof iska xoogaa fudud oo aan dhammaystirnayn oo xoogaa fudayd uu xagga maskaxda uga jiro ayaa sharcigu u yaqaan kitaabka ilaahayna uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kuwaa xoogaa caqli fudaydku uu ku jiro su-aal ah waxay dhihi doonaan maa wallaahum can qiblatihim maxaa ka jeediyey muslimiinta qibladoodii markii hore ay u tukan jireen waa qibladii baytulmaqdise baytulmaqdis maxaa ka jeediyey waa kuwa haddana u laabtay dhinaca kacbade oo kacbada xaggeeda u jeedsaye maxaa ku dhacay saasay dhihi doonaan nabigeenna waxaa lagu yidhi sala allahu wasalam calayhi waxaad ku tidhaahaa nimankaas aan xikmada fahmin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisa aan dareemin waxaad ku tidhaahaa lilaahi almashriqu waalmaqrib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qoraxdu meesha ay ka soo baxdo iyo meesha qoraxdu ay u dhacdo iyo inta u dhexaysaba ilaaha iskale subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye ilaahay ma waxaad ugu talinaysaan koonkii isagu u abuurtay miyaad yahuuday ilaahay ugu talinaysaan qoraxdu halka ay ka soo baxdo iyo meesha ay u dhacdo iyo waxa ku dhex jira oo makhluuqaada ilaahayaa iskale marka aad leedihiin marka qibladii hore maxaa muslimiinta looga jeediyey oo baytulmaqdis oo dhinaca kacbada maxaa loogu jeediyey jawaabteedu waxay noqon war koonkan iyo adduunkan saw ilaahay iskama laha waxa ku dhex jira ee addoommana saw ilaahay ma laha saw meeshuu rabo ilaahay addoommadiisa uma jeedin karo jihadana waxa weeye waa makhluuqaadka ilaahay ka mid ah kuwa u jeesanayana iyaguna waxay ka mid yihiin makhluuqaadka ilaahay jihadana ilaahaa leh addoommadana ilaahaa isku leh suu doonu ilaahay uga tasharufi maamulka ilaahay miyaad kula talinaysaan wey subxaanahu wa tacaala يهدي إلهنا وهنونيا من يشاء إلى صراط مستقيم إلهي قبطي دونه وحكوهنونيا وضبا صوصا وضبا صوصا وآه الحكمة في تشريع القبلة حكمة كجلتة تشريع الجدين تقبلة حكمة كجلتة حكمة قبطي دونه أي إلهي تشاء oo markii hore baytul maqdis loo jeesanayay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka watay xikmad markii dadkii muslimiinta ahaa la yidhi dhinaca kacbada usoo tukada oo dhinaca kacbada usoo wareega la yidhina ilaahay wuxuu ka watay xikmad marka qofkuu doono ilaahay xikmaddaas wuu fahamsiiyaa nimankan marka yahuuda ah waxaa macnaha aayaddu ay sheegi iyagii inaysan ku soconin waddadii mustaqiimka ahayd waddadii toosnayd ma haydiin weydin maxaa yeelay xigmadiida maga fahminba mar walba waxaad leedihiin shalay baytulmaqdisaa loo tukanayey maantana kacbadaa loo tukan war maxay tahay diintan jahwareersan dhinacaasaad ka fiiriseen wey laakiin kama adnaan eegin dhinaca xigmada oo addoommadani in ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala jihooyinkana ilaahay uu iska leeyahay suu doonana ilaahay u tasarufaayo suu doono inuu ilaahay u tasarufaayo midda kale waxaa weeye waa imtixaan qiblada nafteeda oo mar laleeyahay dhinaca baytulmaqdis ha loo tukado marna laleeyahay dhinaca kacbada ha loo tukado ilaahay addoommadiisuu ku fiirina qofka marka muuminka ah iimaankiisu uu xoog leeyahay waxa uu leeyahay annagu waxaa nahay addoommo ilaahay qibladuna ilaaha abuurtay suu doonu noogu tasarufi halkaa ma dhaafayo qofka muuminka ah laakiin midka munaafiqa ah iyo midka yahuudiga ah iyo midka nasraaniga ah doodan u furi doodan u furi sidii inuu ilaahay koonkiisa kula tasarufaayo ama koonka ilaahay ugu talinaayo oo kale ayuu doodan furi وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك كما هديناكم إلى صراط مستقيم sidaas waddada toosan aanu idinkugu hanuuninay oo kale ayaanu jacalnaakum idinkaga yeelnay ummatan ummad aanu idinkaga yeelnay ummaddaasoo wasadan ee door ah oo ilaahay uu doortay litakuunuu inaad ahaataan ayaa ilaahay ummad doora idinkaga dhigay shuhadaa'a kuwa ku markhaati fura si aad u ahaataan calannaasi dadka dushooda ku markhaati fura wayakuuna rasuulu rasuulkuna uu ahaado shahiidan rasuulku mid markhaati fura calaykum dushiinna ku markhaati fura wamaa jacalnaa anagu kama aanaan yeelin alqiblata qiblada kama aanaan yeelin aljihata jihadii qiblada kama aanaan yeelin waxaa meesha ka xadfan mafcuulkii labaad oo jacla allatiina waxaa laga sifay mafcuulka hadda aanu soo qadarnay wamaa jacalnaa anagu kama aanaan yeelin alqiblata qiblada aljihata jihadii kama aanaan yeelin allatii jihadaasoo kunta aad ahayd nabiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayh calayhaa jihadaa dushooda aad ahayd jihadaas qiblada kama aanaan yeelin ilaa linaclama inaanu ogaano maahane si kale uma aanaan yeelin man qof aanu ogaano qofkaasoo yatabicu rasuula rasuulka raaca midman duul xaggiisa aanu ka ogaano duulkaasoo yanqalibu gadooma calaa caqibayhi labadiisa cirib dushooda ku gadooma wa in hushaamiye kaanat tawliya jeedintaas qibladii dhinaca kale loo jeediyey la kabiiratan mid weyn ayay ahaatay ilaa cala aladiina kuwii maahane hadallaahu ilaahay uu hanuuniyey kuwii ilaahay uu hanuuniyey maahane inta kale mid ku weyn ayay ahaatay wamaa kaana allaahu ilaahayna ma ahaanin liyudiica mid dayacaaya iimaanakum salaadiinii mid dayacaaya ilaahay ma aha ina allaha ilaahay la ra'uufun alla dhimrin badan wey raxiimun alla naxariis badan wey binnaasi dadka u dhimriyaha oo u naxariista وكذلك كما هديناكم إلى صراط مستقيم sidaanu idinkugu hanuuninay waddadaas toosan oo kale sidaas oo kale aan jacalnaakum waxaanu idinkaga yeelnay ummatan ummad aanu idinkaga yeelnay ummaddaasoo wasadan ee door ah oo laydin doortay litakuunuu inaad ahaataan ayaanu ummad doora idinkaga dhignay شهداء kuwa ku markaati fura cala annaasi dadka dushooda ku markaati fura wayakuuna rasuulu rasuulkuna uu ahaado shahiidan mid markaati fura calaykum dushiina ku markaati fura wamaa jacalnaa inagu kama yeelin alqiblata qiblada aljihata jihadii kama aanaan yeelin allatii jihadaas oo kunta aad ahayd nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalam calayh calayhaa jihadaa dusheeda aad ahayd ilaa linaclama inaanu ogaano maahane si kale ugama aanaan yeelin man qof aanu ogaano qofkaasoo yattabicu qofku arasuula rasuulka raacaya midman duul xaggiisa aanu ka ogaano duulkaasoo yanqalibu gadoomo calaa caqibayhi labadiisa cirib dushooda ku gadooma wa inuu sha'niye kaanat itawliya jeedintaasi waxay ahaatay lakabiiratan mid weyn ilaa cala aladiina kuwii dushooda maahana mid weyn ayay ahaatay jeedintaas had allaahu ilaahay uu hanuuniyey wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahanin liyudiica mid dayachayo iimaanakum salaadiinii mid dayachayo ma aha maxaa yeelay ina allaha ilaahay la ra'uufun alla turid badan wey bira binnaasi dadka u turid badan raxiimun alla naxariis badan wey binnaasi dadka u naxariis badan aayaddani waxay la xidhiirtaa aayaddii hadda aanu soo sheegnay oo hadda aanu soo qaadanay ayay la xidhiirtaa waxay ula xidhiirta waxaa weeye weli waxaa laga sheekayn arrinkii qiblada maxaa yeelay arrinkan qiblada dood fara badan ayay yahuuddu ka fureen markii dhinaca baytulmaqdis qibladii loo jeediyey dooday fureen oo waxay yidhaaheen yajxadu diinana wayatawajahu ilaa qiblatina diinteenniina wuu diidan yahay qibladiina wuu nagu raacsan yahay markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhinaca kacbada loo soo jeediyena waxay yidhaaheen ishtaaqa ilaa beladi nabiyullaahi maxamed wuxuu iska jeclaystay ama uu u hiloobay magaaladii uu ku dhashay oo magaaladii uu ku dhashay intuu jeclaaday ayuu dhinaca salaadii ugu jeeday marka muran fara badan ayaa yahuudii ay ku fureen arrinkan qiblada murankaasina wuxuu sababay kuwii iimaankooda uu daciif ahaa inay dib u laabteen oo dad fara badan ay islaamka intay ka laabteen kufrigii iyo gaalnimadii ay ka yimaadeen inay dib ugu laabteen oo shaydaana wuxuu u tusiyey diintani inayba tahada diinta wareer ku jirto oo meelna aan ku deganayn meelna aan ku xasiloonayn maxaa yeelay mar waxaa loo tukan dhinaca baytulmaqdis haddana dhowr iyo toban bilood kabacdi waxaa la yidhi kacbada ha loo jeesto diintani marka waxaa weeye waa diin sha'nuhaa fii xayra diin waxa weeye arrinkeedu sahwareer ku jiro diin degan oo meel ku xasilan ma aha ayay yidhaaheen qolooyinkii munaafiqiinta ahaa saasay u fahmeen oo shaydaanku u fahamsiiyey taasina waxay sababtay dad muslimiin ahaa oo iimaankoodu daciif ahaa inay dib u laabteen oo gaalnimadoodii ay ku laabteen doodan yahuuddu furtay awgeed iyo shakiga arrinka qiblada yahuuddu ay shaki geliyeen arrinkaas marka yahuuddu maadaama ay shaki geliyeen qibladii aayaad fara badan ayaa ilaahay shakigaas uu ku saaray subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaas waddada toosan aan idinkugu hanuuninay oo aanu adinka idin ogeysiinay kuwiina muslimiinta ah ilaahay koonkan inuu iska leeyahay suu doonana uu ugu tasarufaayo addoommadana isagu uu iska leeyahay dhinacuu doonana uu jeedinaayo sidaas oo kale ayaanu waxaanu idinkaga dhignay ummad door ah wasadka af carabiga wuxuu ku yimaadaa laba macno wasad bimacna alkhiyaar wuu ku yimaadaa doorka waxa la doorto wuxuu kaluu ku yimaadaa wasadku bimacna alcadaala cadaalana wuu ku yimaadaa ummatan ayaanu idinka yeelnay ummadaasoo wasadan ee caadiliin ah ama ummadaasoo wasadan door ah oo ilaahay uu doortay marka aayaddan waxa weeye waxay bishaaro u tahay ummadda nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi ayay bishaaro u tahay oo waxay ugu bishaareen maadaama qibladaas ilaahay uu ku hanuuniyey kacbada inay u tukadaan oo xigmadii tashriica ilaahay uu fahamsiiyey sidaas oo kale ayaan waxaanu idinkaga dhignay ummadihii ummad laga doortay waxay marka aayaddan ay tusin oo laga faa'iidaysan ummadihii adduunkan ama caalamkan soo maray ummadda ugu qiimaha badan ee ilaahay uu jeclaaday inay tahay ummadda nabigeena moxameda sala allahu wasalam calayh sida aayad kalena ay caddaysay oo ilaahay uu ku yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar marka wasadka bimacna alkhiyaarna wuu ku yimaadaa bimacna alcadaalana wuu ku yimaadaa labada macnaba aayadda culimmadu way ku fasiraan mufasiriinta ah saasaana waxaanu idinkaga yeelnay ummad door ah ama ummad caadiliin ah oo maxaan idinkaga dhignay ummad caajilina litakunuu shuhadaaa cala annaas si aad u noqotaan kuwa ku markhaati fura dadka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmada uu noo doortay waxaa ka mid ah ummadihii hore ayaanu ku markhaati furaynaa maca daalika innagu sooma aanaan gaarin lama aanaan noolaanin qarnigoodii ma aanaan joogin waxaanu nahay ummadihii adduunkan soo martay ummaddii ugu dambaysay maca daalika ilaahay wuxuuna leeyahay subxaana waxaad ku markhaati furaysaan ummadihii idinka horreeyey taasoo guul weyn iyo ammaan weyn oo u soo hoyatay ah ummadda nabigeena moxameda sala allahu wasalam calayh marka sidee loogu markhaati furi ummadihii hore ummadihii hore waxaa loogu markhaati furay axaadiistu waxay wariyaan oo axaadiis saxiixa ku sugnaatay nabiyullaahi nuux waxaa su-aal ilaahay weydiin maalinta qiyaamaha uu leeyahay hal ballagta ummatak ummadaada ma gaadhsiisay nabiyullaahi nuuxow diintii nabiyullaahi nuux wuxuu leeyahay rabbiw diintii waan gaadhsiiyey ummaddaydii ummaddiiyaa la su-aalayo waxaa la leeyahay nabiyullaahi nuux maydin soo gaadhsiiyey diintii waxay leeyihiin maa jaaanaa min nadiir annaga rasuul nooga diga maalintan oo weyn ee qiyaamaha ah ama cadaabka nooga diga maba noo imanba rabbiyey nabiyullaahi nuux marka waxaa la leeyahay yaa markhaati kaaga ah ummaddaada inaad diintii gaadhsiisay yaa markhaati kaaga ah wuxuu leeyahay nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam waxaa markhaatiiga ah ummatu ummatu muxammadin nabiyullaahi moxamed ummadiisaa markhaatiiga ah inaan diintii gaadhsiiyey oo sidii rabbi aad iigu soo dhiibtay aan ummaddayda u gaadhsiiyey markaasay ummaddan markhaati ka cahayaan oo leeyihiin ilaah waxaanu markhaati ka nahay nabiyullaahi nuux inuu ummaddan uu ku nagaaday kun sano oo konton dhiman inuu diinta ku faafinaayey iyaguna ay ka madax adeygeen xaqii uu ku faafinaayey taasay ku markhaati furaayeen marka ummadda nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh ummaddii marka nabiyullaahi nuux waxay leeyihiin ilaahu kuwanu sidee noogu markhaati furaayaan maba nala joogin markii diinta annaga nala soo gaadhsiinayey maba joogin oo kabacdiiay yimaadeen sidee noogu markhaati furaayaan ummaddu marka waxay leedahay waxaanu ka aqrinay kitaabkii ilaahu aada noo soo dejisay kitaabkii aada noo soo dejisay ayaanu ka aqrinay nimankan inay ambiyadoodii ku madax adkaadeen inay xaqii diideen inay nebiyullaahi nuux ay ku gacan sayreen kitaabkii aanu ka aqrinay ayay leeyihin sidaasaa marka ummaddani waxay u noqotay ummad xataa ummadihii hore ku markhaati furaysa saasaanu idinka dhignu yidhi alle subxaanahu watacaala wayakuuna rasuulu calaykum shahiida rasuulkuna wuxuu noqon waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isaguna mid idinku markhaati furuu noqon oo wuxuu idinku markhaati furi markii innagu aanu nidhaaho ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi nuux ummadiisu diintii uu soo gaadhsiiyey nabiyullaahi nuux ayagaana ku madax adeegay markaan idhaaho rasuulkuna waa noo markhaati fur isaguna way quman yihiin uu leeyahay sax wey ummadday runtooda wey ayuu leeyahy marka calaadan culimmada mufasiriintu hadal badan ayay ka bixiyaan hadalkaasna waxaa ugu raajixsanhum calaadani inay tahay bimacna allah wayakuunu rasuulu rasuulkuna si uu wuxuu ahaan shahiidan mid markhaati fura calaykum lakum adinka idin markhaati fura adinku idin markhaati furi maxaa yeelay calaada sida badan af carabiga waxaa loo isticmaalaa wixii mudara ah qofka markaad dhibaato ugu markhaati furaysid oo intuu dembi galay aad ku markhaati kacaysid markaasaa calaada ay ku gudubtaa lafdu shahaada calaa markaasaa lagu gudbiyaa markuu intuu dembaabay oo dhibaatooyin uu galay aad ku markhaati furaysid markaasaa la yidhaha fulaanun shahida calaa fulaanin bilqatli hebel fulaan wuxuu ku markhaati furay dil inuu wax dilay ayuu ku markhaati furay marka calaa ay ku gudbayso waa qofku markuu dembiilo yahay oo isagii marka dembigaa loogu markhaati furaayo macnaha aayaddu hadda ay ku socotana nidaamka iyo usluubka ay ku socoto waxaa weeye waa ammaan la ammaanayo ummadda nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh ee lagu ammaanayo ummad caadiliina inay yihiin marka sidaasaa calaada waxaa laleeyahay waa bimacna lam bimacna lam marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahaa sida ambiyada kale loo su-aalayo laleeyahay markhaati yaa idinkaga ah inaad diintii gaadhsiiseen nabigeena isaga wax markhaatiya la weydiin maayo sala allahu wasalam calayh bal isagaa markii inagu aan markhaati furno isagaa haddana nagu sii markhaati furaayo inaanu run sheegin ee isagu nabigeena uma baahna waxay markhaati u noqdo oo la dhihi maayo isaga la kaale wax kuu markhaati kaca inaad ummaddaadii gaadhsiisay diintii وما جعلنا كما أن يولين القبلة الجهة جهدي كما أن يولين التي جهدا سوء كنت عليها دشير على عاطي جهدي مركي وراء أدوك تنيسي وكعبرة جهدي مركي وراء أدوك تنيسي كعبرة قبلة جهدا كما أن يولين مركي وراء إلا لنعلم إلى أن أغانم عن من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مركي وراء وحلقته قبلتي وحلقته كعبرة kabacdi haddana waxaa loo wareejiyey baytulmaqdisaa loo wareejiyey sidaas waxaanu u kala bedbedelaynay inaanu ogaano ruuxa bal kufrigiisi iyo gaalnimadiisii dib ugu laabanaya iyo ruuxa nabiyullaahi maxamed raacsan sala allahu wasalam calayh waa kontarool dadka iimaankooda lagu kontaroolaya maxaa yeelay imtixaankaas markuu dhacay dad badanna way ku dhaceen oo imtixaankaa way ku hoobteen kuwii iimaankoodu xoogga lahaana way ku guulaysteen imtixaankii waxay ogaadeen koonkan inuu ilaahay iska leeyahay addoommadana ay yihiin addoommo alla suu doonana ilaahay koonkan uu ugu tasarufi karo laakiin kuwii munaafiqiinta ah iimaankooda ewelba uu daciif ahaa iyo qolooyinkii yahuudda ahaa waa kuwa yidhi maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha marka meeshan waxaa ku jira tamhiila ku jira isticaara tamhiiliya ku jira meeshan man yatabicu rasuula miman yanqalibu calaa caqibayhi macnaha qofku markuu arrinkan qiblada intuu ka shakiyey oo uu u qaatay diin diintan inaysan meel ku salaysnayn ee diinta wareersanba ay tahayba ayaa qofkii waxaa loo ekaysiiyey oo laga dhigay qof gadaal gadaal u socda oo labadiisii cirdood qof ku socdoo gadaal gadaal u socda ayaa loo ekaysiiyey oo lagu shabahay maxaa yeelay munaasabadda ka dhexaysa waxaa weeye qofku markuu gaalnimo uu dib ugu laabto iyo qof ciribtiisa ku socdoo gadaal gadaal u soconaya xiriirkay munaasabadda ka dhexaysa waxaa weeye qof walbaa wuxuu dib ugu laabtay meeshii uu ka yimid oo adiga haddaad cirbahaada aad ku laabato ciribtaada aad gadaal gadaal ugu laabatid meeshii aad ka timid ayaa dib ugu laabatay qofkan hadduu isaguna islaamnimadii uu ka baxo isaguna wuxuu dib ugu laabtay xumaatadii uu ka soo guuray marka tamsiil wey ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wain kaanat waxay ahayd tawliyada jeedintaas oo qibladii inta baytulmaqdis laga soo bedelay haddana kacbadii loo soo bedelay la kabiiratan ay ahaat wax weyn dadkii iimaankooda uu daciif ahaa waa la weynaatay oo shaydaana wuxuu u tusiyey maxay tahay diintan aan salka lahayn marba meel dadkii u jeedinayso maxay tahay sidaasaa shaydaan ugu tusiyey wax weyn oo culus ayay ku noqotay ilaa cala aladiina hada allah intii ilaahay uu hanuuniyey jeedintaasi waxay u noqotay wax fudud maxaa yeele iyagu waxay ka fiiriyeen jihada ilaaha iskale addoommadana ilaahaa leh amarka ilaahay qaadaw shalana ilaahay isagaa ku yidhi kacbada u jeeso haddana isagaa ku yidhi baytulmaqdis u jeeso ilaahayaa subxaanahu wa tacaala amarka hoose ilaahay u hogaansan addoon ilaahay haddii ah dhinacaasay ka fiiriyeen dadka ilaahay uu hanuuniyey marka aayaddan waxaa laga faa'iidaysan oo laga fahmi qofku macnaha awaamirta ilaahay qofku hadduusan hanuunin inay la culus yihiin maxaa yeele ilahay wuxuu yidhi qibladaa la jeedjeedinaayo marba dhinac loo jeediyey la kabiiray noqotay wax weyn ayay ku noqotay ilaa cala aladiina hada allah intii ilaahay uu hanuuniyey maahane aayadda marka waxaa laga qaadan amarka ilaahay qaadashadiisu inuu ku culus yahay sidna uu ku yahay qofkaan ilaahay hanuunin oo hilaal hanuun uusan la doonin alle subxaanahu wa tacaala laakiin qofkii iimaankiisu uu dhisan yahay oo ilaahay ku xiran subxaanahu wa tacaala waaba ku raaxaysanba amarka ilaahay qaadashadiisa raaxay ba la tahayba culays kuma aha rafaad kuma aha dhibaato kuma aha wanaag iyo farax iyo nashaad ayuu ku qaabili qaadashada amarka ilaahay wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum iimaankan hadda waxaa loola jeedaa bimacna salaa maxaa yeelay iimaanka waxaa salaada looga cabiri dee qofku hadduusan hadduusan iimaan lahayn salaadiisu ma ansaxayso qofaan ilaahayba rumaysnayn oon iimaan lahayn salaadiisu mama ansaxaysaba marka sidaasaa looga cabiray booskii salaada ayaa iimaan laga cabiray oo ulajeedada hadda aayadda loola jeedo waa salaad marka hadalkan wuxuu jawaab u yahay nimankii yahuuda ahaa markii la yidhi qul lilaahi almashriqu waalmaqrib oo waxay ka hadlaan ay waayeen war meesha qoraxdu u dhacday ee meesha qoraxdu ka soo baxdo sow ilaahay iskama laha addoommadu sow ma aha addoommo ilaahay sow ilaahay kuma tasarufi karo markii sidaa loo qanciyey haddana doob cusubay fureen waxay yidhaaheen ka warrama dadkii dhintay xilligii marka baytulmaqdis loo tukanayey dadkii salaadahooda u tukan jiray dhinaca baytulmaqdis ula jeesan jiray ee geeriyooday mabaadihii ku dhinteen salaadoodii ma ibra ilaa hadda waxaad leedihiin annagu waa saxannahay oo baytulmaqdis waan ka soo wareegsanay oo dhinaca kacbadan usoo wareegsanay ayaad leedihiin dadkii dhintay marka xaalkoodu muxuu yahay nooga warram oo lix iyo tobankii bilood ama toban iyo toddobadii bilood oo dhinaca baytulmaqdis loo tukanayo dadkii geeriyooday oo soo wareejintan qiblada la soo wareejiyey aan ka qayb qaadanin kuwaa salaadoodii ka warrama ilaahay marka uu jawaabay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay salaadiinni ma dayacaayo dadkii muuminiinta ahaa ee dhinaca u tukan jiray baytulmaqdis waxay ahaayeen dad qaatay amar ilaahay markay baytulmaqdis ay u tukanaayeen waxay ku tukanaayeen imtisaalan liamri illaahi subxaanahu wa tacaala qaadasho amar ilaahay ilaahay raacana mar walbaba ilahay camalkiisa ma dayacaayo subxaanahu wa tacaala ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim waa ka tacliili limaa qablahaa jumladani waxay cillo u tahay hadalkii hadda aanu soo marnay ayaa lagu cillayn oo waxaa la leeyahay dadkii hore u geeriyooday xilligii baytulmaqdis loo tukanayay geeriyooday salaadooda ilaahay ma dayacayaa la yidhi sababtuusan u dayacin maxay waa cillo sababtuusan u dayacin waxaa weeye ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim hadda ilaahay waa alla furid badan waa alla naxariis badan naxariistiisaa waxay keeni dadkii geeriyooday salaadoodii inuusan ilaahay dayicin raxmadda ilahay sidaa keeni maxaa yeelay haddii la dhihi lahaa dadkii baytulmaqdis xilligii loo tukan jiray geeriyooday salaadoodii waxba kama jirto haddii la dhihi lahaa taasi naxariis maaha marka ilaahay raxmaddiisa waxay keentay dadkaa salaadoodii inaan la dayicin qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanwalliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد حقيقة نرى وحن أركينا نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه تغلب وجهك وجهك قد قدوم في سأن أركينا في السماء السماء تحيى لو كنت قدوم أيوه فلنولين جيدنا وجيدنا ka adiga kuu jeedinay qiblatan qiblo kuu jeedinay qibladaas oo tardaaha qiblada aad raalli ka tahay ee fawalli haddaba jeedi wejhaka wejigaaga jeedi shadra almasjidi masjidka qaabilkiisa u jeedi wejigaaga masjidkaasoo alxaraami ee la xurmeeyey waxaysumaa meel kasta oo kuntum aad ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyadayni wejiyadiinni jeediya shadrahu masjid alxaraam qaabilkiisa u soo jeediya waina aladiina kuwii uutu lkitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna waxay ogsoon yihiin annahu tawalligaas jeedinta oo dhinaca kacbada wejiyada loo jeedinaayo alxaqu mid xaqa inuu yahay way ogsoon yihiin xaqaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wamallaahu ilaahay ma aha bikaafilan alla halmaansan camaa shay halmaansan shaygaasoo yacmaluuna yahuudu ay ku dhaqmaayaan waxa yahuudu ay camal falahayaane dhaqankooda ilaahay ula socdaa iyo dhaqdhaqaaqooda qad xaqiiqee naraa waxaanu arkaynaa taqalluba wejika wejigaaga gadgadoonkiisaanu arkaynaa fi samaa'i samada dhexdeeda uu ku gadgadoomayo falawallaahi ilaah baan ku dhaartaaye nuwalliyanna jeedinay oo jeedinay ka adiga qiblatan qiblo kuu jeedinee qibladaasoo tardaaha qiblada aad raalli ka tahay ee tawalli wejhaka wejigaaga jeedi shadra almasjidi masjidka qaabilkiisa u jeedi masjidkaasoo alxaraami ee la xurmeeyey waxaysumaa meel kasta oo kuntum aad ahaataan tawalluu wujuuhakum wejiyadiinna jeediya shadrahu masjidkaas qaabilkiisa u jeediya waina aladiina kuwii uutu lkitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna kuwaasi waxay ogsoon yihiin annahu tawalligan jeedinta oo dhinaca kacbada wejiga loo jeedinaayo alxaqu mid xaqa inuu yahay way ogsoon yihiin xaqaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wama allaahu ilaahayna ma aha bikaafilan alla halmaansan camaa shay halmaansan shaygaasoo yacmaluuna yahuuddu ay camal falahayaan oo ay ku dhaqmahayaan weli waxaa socota arrinkii qiblada jeedinta qiblada maadaama qibladan jeedintu ay keentay dad badan inay islaamkii ay ka baxaan taswiish ee yahuuddu furaan awgeed marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu la hadlay nabigeenana calayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu jeclaa inuu wejigiisa u jeediyo dhinaca kacbada oo xagga uu u tukado ayuu in badan jeclaysan jiray sababo jira awgeed sababo jira awgeed ayuu nabigu u jeclaa inuu wejigiisa u jeediyo dhinaca kacbada oo dhinaca salaadaha uula tukado sababahaas waxaa ka mid ahaa nimankan yahuudda nabigeennu waa necbaa calayhi salaatu wasalaam maadaama ay ahaayeen niman ilaahay uu u carooday oo caro ilaahay uu ku dhacday wuxuu necbaa qibladaas xataa uu ku waafaqaayo qibladaas uu xataa ku waafaqsan yahay oo meesha ay u tukanayaan uu ula tukanaayo nabigeennu ma jeclaysanaynin sala allahu wasalam calayh midda kale waxaa weeye waxaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu kacbada u jeclaa baytulmaqdis dhisidda la dhisay iyo kacbada dhismaheeda waxaa horreeyey kacbada dhismaheedaa horreeyey way ka qadiimsan midda kale wuxuu nabigan u jeclaa calayhi salaatu wasalaam kacbadaas waxaa dhisay nabiga aabbayaalkiisii mid ka mid ah oo nebiyullaahi ibraahim ayaa gacantiisa ku dhisay marka wuxuu jeclaystay nabigan calayhi salaatu wasalaam meeshii nebiyullaahi ibraahim uu dhisay inuu salaada ula jeesto uu jeclaa nabigu calayhi salaatu wasalaam midda kale waxyaalaha uu ku jeclaa waxaa ka mid ah carabta inuu nabigu ku soo dumo oo uu ku soo dhoweeyo maxaa yeelay carabtu iyagu waxay aad u jeclaysanaayeen maadaama magaalada maka iyagu ay deganaayeen iyo daafaheeda in magaalada maka dhinaceeda khaas ahaan qiblada kacbada loola soo jeesto salaadaha ayay jeclaayeen marka nimankan carabtana nabigu waa ku soo dumaayey oo uu ku soo dhoweynayey nabigana calayhi salaatu wasalaam sababahaa jira awgeed ayuu in badan wuxuu jeclaa inuu salaadaha nabigu u soo tukado dhinaca kacbada ilaahayna hadda quluubta uu ka warqabaa waxa qalbiga ku jira ilaahay uu ka warqabaa subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waanu ka arkaynaa wejigaaga inuu ku gadgadoomayo dhinaca dhinaca samada halkaas inaad mar walbaba fiirinayso waanu kuu jeednaa de dhinaca samada wuxuu nabigu u fiirin calayhi salaatu wasalaam samada waxaa uga iman jiray waxyiga waxyigaa uga iman jiray qur-aanka xagga samaduu ka soo degi jiray marka wuxuu filaayey mar walbaba aayad dhehaysa dhinaca kacbada u tuko inay xagga samada ka timaado mar walbaba halkaasuu fiirin jiray nabigana calayhi salaatu wasalaam culimmada marka mufasiriintu waxay yidhaahaan aayaddan waxaa laga qaadan nabigeena xishoodkiisa iyo weynaynta ilaahay uu weynaynayo inuu ahaa aad mid u heer sarreeya maxaa yeelay nabigeennu ilaahay ma uusan weydiisan oo ma uusan dhihin ilaah uu jeedi samada bisuu fiirfiirin jiray samada bis ayuu fiirin jiray bal inuu aayad ka soo degaysa oo halkaa uu nabigu ka sugaayo ayuu samada bis fiirfiirin jiray ee xataa nabigu kuma dhawaaqin oo ma dhihin ilaah u jeedi waa xishood ilaahay uu ka xishoonayo subxaanahu wa tacaala ayuu samada bis eegeegi jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa u yeelay jacaylkiisii jacaylkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa u yeelay oo wuxuu yidhi waxaanu kuu jeedinaynaa qiblada aad raalli ka tahay ee haddaba wejigaaga u jeedi dhinaca masjidulxaraam masjidulxaraamka marka masjidulxaraam wuu weyn yahay masjidkoo dhan hadda loolama jeedo masjidulxaraamkan waxaa loola jeedaa kacbada kacbada wey nafsulkacba u jeedi wey kacbada wey ulajeedada laga leeyahay maxaa yeelay waxaa fasiraya xadiiskii bukhaari iyo muslim labadaba ay warinayeen ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam kacbada dhinaceeda intuu u tukaday ayuu wuxuu yidhi haadihi alqibla dhinaca kacbada ayuu u jeestay markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa haadihi alqibla qibladii waa tan wey marka haadihi alqibla jeesashada nabigu u jeesanaya dhinaca kacbada iyo ishaarada uu ishaaray oo uu yidhi tan ayaa qibladii ah taasi waxay fasiri masjidulxaraamka in loola jeedo kacbada oo masjidkao dhan aan loola jeedin inkasta oo culimmada salafka gaar ahaan madaahibtu ay isku khilaafaan meesha markaas in masjidka oo dhan loo jeesanayo iyo gaar ahaan in kacbada loola jeesanayo madabkeenna innaga shaaficiga iyo xanaabiladu waxay qabaan salaadu ma ansaxayso haddii kacbada aadan u jeesan nafsulkacbaa la rabaa inaad u jeesato ee masjidka weyn kaaga ansixi mayso jeesigiisu kacbada weyn kacbada weyn meesha loo tukanayo oo salaadu ay kaaga ansaxayso baynamaa abi xaniifa iyo imaamu maalik raxmatullaahi calayhima iyagu ay leeyihiin masjidka meel ka mida haddaad qaadisho bisu masjidulxaraam meel ka mida haddaad u jeesato ood qaadisho salaadaadi way kuu ansixi ayay leeyihiin labada madhab oo kale waa maalikiyada iyo xanafiyadu maxaa yeele waxay leeyihiin meeshan waxaa la sheegay masjidulxaraama la sheegay kacbo lama sheegin ayay leeyihiin kacbo lama sheegin baynamaa xanaabilada iyo shaaficiyadu iyagu ay leeyihiin haddii aadan kacbada nafteeda qaabilin salaadaadu maba ansaxaysaba oo waxay leeyihiin aayaddan waxaa fasiraya nabiga ficilkiisa yaa fasiray sala allahu wasalam calayh oo nabigeenu intuu u tukaday dhinaca kacbada ayuu wuxuu yidhi haadihi qibla qiblada loo tukanayo waa midda taasuu fasiray nabigu oo aayadda uu ku fasiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka iyagu waxay deliishanayaan aayaddan guud ahaan ay leeyihiin shatra almasjid alxaraam marba haddii la yidhi masjidka haddii meel ka mida loo jeesto way ansixi baynamaa shaaficiyada iyo ay diidan yihiin xanaabiladu haddii marka kacbadii adigu agteeda aad joogto waa inaad xaqiiqsato inaad kacbadii u jeesatay haddii aad ka fog tahay sida hadda innaga oo kale waddankan aanu joogno waa danni mala ahaan waa inay maladaada ku weeyin tahay in kacbadii aad u jeesto kacbadii inaad u jeesatay waa inay maladaadu ku weeyin tahay haddii aad ka fog tahay haddii marka kacbadii aad u dhow tahayna waxaa la rabaa inaad taxaqiiqsato marka xaqiiqadu marka ay ku tahay waxaydumaa meel kasta oo kuntum ay ahaataan muslimiintiiyo waddan kasta iyo qaarad kasta oo joogtaan tawalluu soo jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatran masjidulxaraamka qaabilkiisa u soo jeediya oo loola jeedo kacbada meel kasta ood joogtaan waddan kasta ood joogtaan jasiirad kasta ood joogtaan halkaa u soo jeediya wejigiina waina aladiina uutuu lkitaaba ilaahay marka wuxuu ka hadli nimanka yahuudda ahaa nimanka yahuudda ah ee kitaabka la siiyey ilaahay wuxuu yidhi waxay og yihiin annahu alxaqu min rabbihim kacbadan loo soo wareejiyey qibladii oo halkaa salaadaha la yidhi nabigeenna u tuko sala allahu wasalam calayhi inuu xaq yahay way ogsoon yihiin xaggey ka ogaadeen marka xaggey ka ogaadeen nimankan ahlu kitaabka ah waxaa la leeyahay waxay ka ogaadeen kitaabkoodii tawrada iyo sida ugu qornayd injiilay sida ugu qoranta labada kitaab way ku qornayd sifaadka iyo tilmaamaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo kutubtaa lagu qoray waxaa ka mid ahaa annahu yusallii ila alqiblatayn labada qiblaba inuu tukan doono calaamaadka nabigeena ka mid ahay sala allahu wasalam calayhi labada qiblada inuu u tukan doono oo marna uu u tukan doono dhinaca baytulmaqdis marna uu u tukan doono dhinaca kacbada kutubtooday ugu qoranta kutubtooda ayay ugu qoran tahay marka waa niman mar walbaba xataa kitaabkii iyaga la siiyey ku kufriyey oo khilaafay wama allahu bigaafilin camaa yacmaluunana waxaa weeye ayagaa loogu hanjebi ayaga ayaa loogu hanjebi oo laleeyahay waxa aad ku jirtaan iyo muranka mar walbaba aad ka furaysaan arrinkan qiblada iyo dhibka aad nabiga ku haysaan sala allahu wasalam calayhi ilaahay iska jira idinma halmaansanaw waa idinla socdaa yahuuday dhaqdhaqaaqiinna iyo waxa aad samaynaysaan oo dhan ilaahu idinka warqabaa subxaanahu wa tacaala camaa tacmaluuna haddii la aqriyo waxaa weeye waa sidaad markaa sidaabay noqon wama allahu ilaahay ma ahanin bigaafilin mid halmaansan camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ama camaa yacmaluuna waxay camal falaayaan qiraa'aadka inta badan way isku macno dhow yihiin way isku macno dhow yihiin qiraa'aadka oo qur-aanka lagu aqriyo hadda tii aan ereygaanu soo maraynay ina allaha binnaasi la ra'uufun raxiim ra'uuf waa qiradii xabsada qiradan iyagu waxay qabtaa lara'uufun in la yidhaah lara'uufun lara'uufun in la yidhaah abi camar lara'uufun lara'uufun oo facul la akriyo facul aan la akrin lara'uufun calaa siiqati facul ayaa la akrin markaa facul lara'uufun ama lara'uufun facuulun la yidhaah facuul facuul in la cabiro facuulkan marka qiradan isagu xabsuhu sidaasuu qabaa laakiin abi camarku isagu wuxuu qabaa facul in la akrinayo facul lara'uufun la yidhaha ra facul cabir waa isku mid macno ahaan waa turidii un dhimridii un walain atayta aladiina uutuu lkitaaba walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin ma tabicuu qiblatak wama anta bitaabicin qiblatahum wama bacduhum bitaabicin qiblata bacd walain ittabacta ahwaa'ahum min bacdi ma jaaka min alcilmi inaka idan lamin alظaalimiin wala wallaahi ilaah baan ku dhaartaahay in atayta haddaad ula timaadid nabiyullaahi muxamedow sala allahu wasalam calayh alladiina kuwii haddaad ula timaadid uutu lkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad kasta haddaad ula timaadid maa tabicuu ma raacahayaan qiblataka qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin mid raaca qiblatahum qibladooda mid raaca adiguna ma tihid wamaa bacduhum ayaga qaarkoodna bitaabicin mid raacahayo maaha qiblata bacdin qaarka kale qibladiisa raacahay wala wallaahi ilaah baan ku dhaartahay in istabacta haddaad raacdid nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh ahwaa'ahum nimankan yahuudiya nasaara ah hawayaalkooda haddii aad raacdid min bacdi maa maladii kii ka bacdi haddaad raacdid jaa'aka huwa maagaasi adiga kuu yimid oo min alcilmi cilmigii ah innaka adigu idan waktigaa la min alaalimiina aalimiinta mid ka mid ahaa tahay ولا والله إلى من كنا أرتاعنا تيسا هداد لتما من الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب تلسيين بكل آية آية كتاب لتما ما تضيع مرة عيان قبلتك قبلة هذا مرة عيان وما أنت أظن نتيه بتابع مثل عن قبلتهم قبلة مثل عن نتيه وما بعضهم قارتون معها بتابع مثل عن قبلة بعد قارك كلا قبلتي سراعة ولو والله إلا بان كنا أرتاهين اتبعت هداتنا عزيز نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه أهواءهم يهودي النصارى ويالك هدي أدرى عزيز من بعد ما ما الذي فيك بعد هدي أدرى عزيز جاءك هو ما ذات كويمد أو من العلم علم جاء إنك أدو إذا وقت قال من الظالمين ظالمين تمتكمل آيات هاي آيات الحول نبينا عليه الصلاة والسلام ayaa ilaahay uu ku sabarsiin nimankan mar walbaba yahuudiya nasaaraa ee muranka uun la soo taagan oo xaqdoon aan ahayn doonaya kaliya nabigeenna inay walaac iyo walwal ay ku abuuraan ayaa nabigeenna laga sabarsiin sala allahu wasalam calayhi oo waxaa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii nimankan ahlulkitaabka ah aad ula timaadid aayad kasta xujo kasta oo doonaysid inaad ku qancisid oo doonaysid inaad ku soo hanuunisid haddaad ula timaadid maa tabicuu qiblata ha ka yaabin in qibladaada ay soo raacaan qibladaada inay raacaan oo yidhaahaan nabiyullaahi maxamed saxuu ku taagan yahay sala allahu wasalam calayhi qiblada uu ku taagan yahana waa qiblo xaq inay yidhaahaan weligaa nabigeena waxaa la yidhi sala allahu wasalam calayhi taa ha ku fekerin ha ku fekerin middaa nimanku waxa weeye sidan maxaa loo leeyahay sidan waxaa loo leeyahay nimankani xaqii way ogyihiin meeshuu jiro waa ka ilaahay soo yidhi waina aladiina uutuu lkitaaba layaclamuuna anahu alxaqu min rabbihim waa wax ay ka baxsan yihiin kitaabkooda qoraya nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhowr bilood inuu u tukanayo baytulmaqdis kabacdina uu usoo wareegsanayo kacbada kutubtii horey ku ogaadeen iyagoo xaqii sidaas u og ayay doodan iyo cambaarayntan fureen marka qofku hadduu wax og yahay see u qancin aduu adiga qof soo jeeda hurdo ma ka kicin kartaa wuu soo jeedaa kakac makaayahay indhuhu isku dhegsan indhuhu isku dhegsan wuuna soo jeedaa kakac kakac adle muxuu kaa yeeli ama qofku haddii qoraxdan meeshan ay taagan tahay oo tidhaahdo war maalin weyn uu kuleeyahy maya habeen weyn habeen weyn war qoraxdiisa uma arkaysid habeen weyan kuleeya anugu wax walba sheeg wax walba sheeg anigu habeen weyan taaganayo qofkaas oo kale see u qancin marka nimanka yahuuddu waa sidaas kutubtoodii waa ku qoran yahay sida qoraxdaas oo kale ugu caddahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqa inuu yahay qibladan inay xaq tahay labada qiblada inuu u tukan doono sida qoraxdaasay u ogyihiin maca daalika markaasay mar walbaba dood furayaanay leeyihiin qibladiina wuu nagu raacay diinteenniina wuxuu leeyahay waa baatil xagga markii loo soo jeediyey waxay leeyihiin ishtaaqa ilaa beledi beledkiisii u hiloobay beled jeclaysi wey wuxuu xagga ugu jeedo marka nimankan waxaa la leeyahay nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi yaysan ku wareerinin nimankani xaqii way ogyihiin waxay la mid yihiin qof qoraxdaa uun inkirhayo ma jirto waa habeen iska dhahayo wamaa anta adiguna ma tihin bitaabicin qiblatahum qibladooda mid raacaya qibladooda mid raacaya qibladooda waxa weeye waa baytulmaqdiska baytulmaqdis mid u soo jeesanaya mayid aayaddan marka waxa weeye waxaa la goynaa samaca ee yahuuddu ka leeyihiin inuu mar kale nabigu baytulmaqdis usoo tukado ma jirto wey mar kale uma soo jeesanayo baytulmaqdis waa damiciyaa la gooyey damici ayaa la gooyey oo yahuuddu ay damcayeen macnaha waxay dhihi jireen hadda beledkiisii u hiloobay xagguu usii jeestay bilo ka bacdina waxaa dhici karaa inuu haddana na soo waafaqo ebilba waxaana jahwareeda iska ahaayeenay dhihi jireen waa sida shayddaanku ugu meeriyey beledkiisii xoogaa dhowr bilood u tukan doonaa ka bacdina waa soo wareegsan doonaa damacoodiiyaa marka ilaahay jaray oo wamaa anta bitaabicin qiblatahum ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu wasalam calayh dib dambe u laaban maysa wamaa bacduhum ayaga bartoodna bitaabicin qiblaka bacdi ayagii xataa isma waafaqsanaa leydi yahuud iyo nasaara xataa iyagii iskuma waafaqsana arrinka qiblada maxaa yeelay nimanka yahuuda ah waxay u tukadaan dhinaca baytulmaqdis nasaarada iyo kirishtankuna waxay u tukadaan dhinaca sharqigay u tukadaan qorax soo bax qorax soo baxa kuwa hadda jooga waa sidaas halkaasay ula jeesanayaan dhinaca qorax soo baxa iyagii aan israacsanayn yahuudna baytulmaqdis ay u tukatay kirishtanna wuxuu u tukaday dhinaca qorax soo baxa marka waxaa la leeyahay iyagii xataa isma raacsana mana doonayaan xataa inay israacaan mana doonayaan oo yahuuddu inay tanaasul samayso oo qibladooda intay ka tanaasulaan qolada nasaarada ay ku raacaan ma ogola nasaaradu inay tanaasulaan oo qolada yahuudda ay ku soo raacaan iyaguna ma ogola iyagiiaan israbin wey laakiin waxa weeye waxay isku bahaysanayaan cadaawadaada cadaawadaada markii la joogo iyo markii xaqdiid la joogo waa saf isku saf wey markii nabigeena cadaawadiisa iyo islaamka cadaawadiisii la joogo hal safay wada gelayaan yahuud iyo nasaara markii la joogo arrimaha hoostooda ah ee diimaha ay isku haystaanna iyagii waxay leeyihin mid midka mid walba midka kale baatilu ku sugan yahay meeshuu u tukanayana baatilu wa ficlana waxa weeye zaman walba oo yahuud iyo nasaara ay joogaan waa sidaas wakti walba iyo casri walba ay joogaan iyagii isma rabaan isku diin ma aha isku dhinac xataa uma tukadaan laakiin markii islaamka colaadiisa la yidhaah waa u midoodahayaan zaman walba ay joogaan sidaas wey nabigeena marka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi haddaad hawadooda raacdid yahuud iyo nasaara hawadooda haddii aad raacdid waxaa laga dhigay qibladii ay u tukanayeen oo qolana ay u tukanayso dhinaca qorax soobaxa qolana ay u tukanayso dhinaca baytulmaqdis ayaa ilaahay wuxuu ka soo qaaday hawaraac hana diin maa kutubtoodii hadday xataa qoraysay waa la nasakhay arrimahaas kitaabkan qur-aankaa lagu nasakhay waxay ku khasban yihiin inay salaada islaamka tukadaan inay soo islaamaan qiblada muslimiinta inay u soo jeestaan waa ku khasban yihiin waxyaalahan qaarna baytulmaqdis ay u tukanayaan qaarna sharqiga ay u tukanayaan ilaahay wuxuu ka soo qaaday waa hawaraac iyo wax naftooda ay jeclaysatay wax diin ku salaysan maaha marka hawadoodaas haddii aad raacdid cilmigii kuu yimid kabacdi daalimiinta ayaad ka mid hadee nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ogsoon yahay inuusan marna yahuud iyo nasaara uusan raacaynin hawadooda laakiin waxaa lala hadlaayo innaga wey ummadda nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi waxaa lala hadlaayo innaga wey oo qof walba ayay aayadani khusayn oo qofkii raacda yahuud iyo nasaara hawadooda iyo waxyaalaha ay jeclaysanayaan raacda ilaa diin maaha waxayna haystaan ilaahay wuxuu ka soo qaaday hawaraac wey waa naf jeclaysi waxay iyagu ka heleen wey naftoodaa ka heshay maahana diin maaha qofkii ku raaca marka wuxuu ka mid noqon daalimiinta ilaahay uu carooday subxaana aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين كوي آتيناهم الكتاب كتاب كان سيني يعرفون ويقانانه نبي الله محمد ويقانان صلى الله وسلم عليه كما سيدي أيوه يقانان يعرفون أبناءهم ولسوا أيوه يقانان وإن فريقا جماعة جماعة منهم أهل الكتاب ككملة ليكتمون وقوة قرية الحق حق قرية والحال أي حق قرية هم يقولون يعلمون أيوه الحقيقة الذين كوي آتيناهم الكتاب كتاب كان سيني يعرفونه نبي الله محمد وي قانان صلى الله وسلم عليه كما سيدي أيوية قانان يعرفون أبناءهم ويلشوا أيوية قانان وإن فريقا جماعة جماعة منهم أهل الكتاب ككملة لا يعلمون وحي يكتمون الحق لا يكتمون لا يكتمون وحي قرقرين أيان الحق حق يقرقرين أيان والحالة يقرقرين أيان هم يقولون يعلمون يوجهين أنه الحق إنه حق يعني ويكتمون ilaahay subxaanahu watacaala weli wuxuu hadalhayaa fadaaixdii iyo qabeexadii qabaaixdii yahuuddu ay ku sifoobeen ilaahay wuxuu ka markhaati kacay subxaanahu watacaala nimankan ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara in ay yaqaanaan sida carruurtooda ay u yaqaanaan oo kale nabiyullaahi moxamed inuu xaq yahay sala allahu wasalam calayh waa markhaati markhaati ka dambaysa aysan jirin ilaaha ku qiray subxaanahu watacaala wiilka adigu aad dhashay shaki miyaa kaa gelaya nin aad adigu dhashay oo wiilkaagu yahay kugu abtirsanayo sidaas oo kale u yaqaanaan u yidhi alla subxaanahu watacaala ee maxaa ku kallifay marka inay beeniyaan oo markaa waxyaalo barobaganda iyo hawaraac iyo shaydaan iyo waxyaalaha ay raacaan maxaa ku kallifay waxa ku kallifay ilaahay wuu sheegay subxaanahu watacaala wa ina fariiqan minhum layaktumuuna alxaqa xaqii qarinayaan wax kale kuma kallifay xaq qarin weeye qoladan culimada ah ee yahuudda ah ee tawreedkii gacanta ku hayso iyagu kitaabkii waxay ku qaadanayaan taxriifidiisii iyo qarqarintii xaqa xoogaa mushaarahay kuwa madaxda uga qaataan kuwii cawaamta ahayna waa isaga raaceen cawaamtiina way ku raaceen marka xaqii qarinayaan maana way og yihiin nabigeenu inuu xaq yahay sala allahu wasalam calayh weliba waxaa la yidhaahaa nin soo islaamay oo yahuudda ka mid ahaa ee cabdullahi ibnu salaam la dhihi jiray ayaa waxaa la weydiiyey su-aal ah cabdullahi ibnu salaam oo xilligii yahuudiga aad ahayd ka waran nabiga ma tiqiina inuu xaq yahay inuu xaq yahay ma tiqiina markaasu wuxuu yidhi wallaahi waan qiina yidhi carruurtayda xataa iyo nabiyullaahi maxamed inuu xaq yahay waxaan aad ugu kalsooni badnaa yuu yidhi nabiyullahi maxamed inuu xaq yahay carruurtay xataa waan uga kalsoonaa yuu yidhi maxaa yeelay wuxuu yidhi haweenteedu waxay samaysay ma garanaya anugu islaamuhu waxay sameeyeen ilaaha ka warqaba subxaanahu watacaala ma garanayo laakiin nabiyullaahi maxamed inuu xaq yahay kitaab samaawi ah oo ilaahay uu soo dejiyey ayaan ka akriyey marka carruurtooda xataa way ka oqoon badan yihiin way uga oqoon badan yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam alxaqu min rabbika falaa takunanna min almumtariin alxaqu xaqii min rabbika xagga rabbiga ayuu ka ahaaday nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayh ee falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa ku shakisan ha ahaanin oo xaqa ku shakiya alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbiga ayuu ka ahaaday ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa shakisan mid ka mid a ha ahaanin nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu la hadlayo wuxuu leeyahay arrinkan kitaabkan aan kuu soo dhiibay iyo qibladaas markii hore aan kuu baytulmaqdis aad u tukan jirtay kabacdina laguu soo jeediyey kacbada waa xaq xagga rabbigaa kaaga yimid marna ha ku shakiyni oo nimankan waxyaalaha ay furayaan yahuud iyo nasaara dooda ay furayaan iyo shukuuqda dadka muslimiinta ay shaki gelinayaan taa waxa weeyeysan ku saamayninoo xaqii ilaahay uu kuu soo dhiibay ku adkayso weligood hadday iyaga dhan wada diidaan adigu ku dheganaw xaq aayaddan marka waxay tusaale u tahay marba haddii maaragtaay qofka xaqa lagaa shaki geliyo oo shaki lagaaga abuuro mar walbaba inaad dhinaca xaqa adigu aad ku dhegtid oo gacanta midigta aad ku haysatid oo wax shaki uusan kaa gelin xaqaas walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqu lkhayraat aynamaa takunuu yaati bikum allahu jamiica ina allaha calaa kulli shayin qadiir walikullin mid walba waxaa u sugnaaday wijhatun jiho jihadaasoo huwa kulligu muwalliiha jihada mid u jeedinaayo uu yahay wajhahu wejigiisa uu jeedinaayo mafcuulkiia kan maxduufka ah meesha fastabiquu u kala hormara muslimiintiyay alkhayraati khayraadka u kala hormara aynamaa meel kasta oo takuunu aad ahaataanba ya'ti yimaadee bikum adinka allaahu ilaahay idinla yimaadee jamiican dhammaan xaalaad tihiin maxaa yeelay ina allaha ilaahay qadiirun waa alla awoodo calaa kulli shay shay kasta alla awoodow walikullin mid walba waxaa u sugnaaday wijhatun jiho ayaa u sugnaaday jihadaasoo huwa kulligu muwalliiha jihada wajhahu wejigiisa uu jeedinaayo ee fastabiquu u kala hormara muslimiintiiyey alkhayraati khayraadka u kala hormara aynamaa meel kastoo takuunu aad ahaataanba yaati bikum adinka idinla yimaaday allahu ilaahay jamiican dhammaan xaalaatiinu ilahay idinla iman maxaa yeelay ina allaha ilaahay qadiirun alla awoodo wey calaa kulli shay wax kasta ilahay mid awoodo wey ilaahay subxaanahu watacaala weli wuxuu ka hadlay arrinkii qiblada arrinkii qiblada arrinkan qiblada in badan ayuu ilaahay soo celceliyey in badan ayuu ilaahay ka hadlay subxaanahu watacaala maxaa yeelay waa arrin dadka macnaha iimaankooda uu daciif yahay shaki gelin kara wey oo qofku wuxuu shaydaan u meelin karaa sida yahuuduba hadda ay yidhaaheen diintani meel kuma salaysna marba meelay dadka u jeedin maadaama marka shakigaas yahuuddu ay fureen ilaahay arrinka qiblada in badan ayuu adkeeyey hadalkiisa ilahay wuxuu aayaddan ku leeyahay subxaanahu wa tacaala qof walbaa waxay leedahay jiho ay wejigeeda u jeediso oo qolooyinka nasaarada ahna dhinaca sharqiga ayaa jiha u ah halkaasay u tukadaan qolada yahuudduna waxay wejigooda u jeediyaan dhinacan baytulmaqdis ayay u jeediyaan marka waxa weeye adinkuna waxaad wejigiinna u jeedisaan dhinacaas kacbadaad wejigiinna u jeedinaysaan marka qolo kasta waxay leedahay meel ay u jeesato kuwaasay haba noqdaan jeesigoodu nafjeclays iyo hawaraac hawaraac wey marka adinku muslimiinta iyo jihadiinna saxda ah oo ilaahay raalli idinkaga yahay waa jihadaas kacbada dhinaca wejigiinna u jeediyo muslimiintii marka ilaahay subxaanahu watacaala ayuu lahadli uu leeyahay khayraadka u kala hormara khayraadka u kala hormara oo mar walbaba sidaad amarka ilaahay u qaadan lahaydeen u kala hormara wey markii ilaahay subxaanahu watacaala dhinaca baytulmaqdis uu dhahay u jeesta waa inaad u kala hormartaan markii hadda uu idin yidhi dhinaca kacbada u soo jeesta u kala hormara qaadashada amarka ilaahay wax shakiya yuusan idin gelin maxaa yeelay meel kasta ood adduunka ka ahaataanba adduunka qofku meel walba uu ku dhintaba ilaahay waa keeni qiyaamaha ilahay waa soo saara hadduu qofku badda ku dhinto hadduu ku dhinto dhinaca beriga uu ku dhinto jasiiradda ugu fog adduunka hadduu ku geeriyoodo ilaahay waa soo saaray qiyaamaha sidiisii isagoo ah ayuu alla keeni marka taasi waxay idinku kallifi inaad khayraadka ku dadaashaan oo khayraadka aad u kala hormartaan oo meel kasta iyo jasiirad kasta iyo dhul kasta ood joogtaan bu ilahay aad ku caabudaan subxaanahu wa tacaala maxaa yeele meel walba ilahay wuu kaaga warqabaa meel kastoo ku geeriyootana ilahay wuu ku soo saaray subxaanahu watacaala taasna waxay sidaa ku noqotay ilaahay hadda wax walba awooda jaziiradda ugu fog jaziiradaha haddaad ku geeriyooto inuu ilaahay ku soo saaro awoodu u leeyahay alle subxaanahu watacaala maadaama marka ilaahay uu ku soo saarayo ilaahay kula xisaabtamaayo cibaadada badi oo khayrka ku dadaal oo khayraadka u kala farsamayo ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث مالك سو خرجت عاد بحضه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه فولي جيري وجهك وجهك شطر المسجد مسجدك قابل في سو جيري مسجدك الحرام الحرام الحرميي وإنه تولجاس جيدين توجهك دين عن مسجد الحرام لو جيدين أيوه للحق ومن حقه حقا سوى من ربك حق ربك كهذه وما الله إلهنا ما أهل بغافل منها المانسان عما شيء حقي المانسان شيء تعملون العمل فليس ومن حيث مال كستوى خرجت أتبحض نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه فوجهك شق المسجد مسجد كقابل كيس وجهدي مسجد كاسو الحرام اللي حرميي وإنه تولي جيدينتا ومسجد الحرام وجهك اللي جيديه للحق من حقه حقا من ربك حق ربك كهذه وما الله إلهنا ما هو بغافل منها الماسن أما شيء الماسن شيء وتعملون العمل فليس فأمرك النبي عليه الصلاة والسلام لا أمري وإلهي وأمري سبحانه وتعالى ما يلقصوك أبحضه ومحل الله بحل من حيث خرجت للسفر ما يلقصوك السفر وضعا ببحضه هداد مكة كبحضه هداد مدينة كبحضه الدنك ما يلقصوك أبحضه وجهك وحالك وإنك سوى جيدي سوى دنع كعبه ومرك آيتني وحيث